maalintii arbacad ahayd afartii bisha afraad labada kun iyo sideed iyo tobanka ayaa loo ballansanaa kalfadhigii baarlamaanka iyada oo labada dhinac ee ay u kala jabnaayeen xubnaha baarlamaanka shacabka soomaaliyeed ayaa waxa ay kala wateen laba arrimood oo mid walba uu danaynayay in fadhigaasi goluhu uu kaga doodo labadan arrimood ayaa kala a derbiga ay kenya ka dhisayso magaalada balad xaawo halka qodobka kale ee dhinaca kale ay wateenna uu ahaa mooshinka mudane jawaari in lagu soo qaado arooryadii hore ee arbacada ayaa xildhibaanada qaar ay gudaha u galeen aqalka shacabka soomaaliyeed iyada oo uu guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ku-xigihiisa labaad mahad cabdalla cawad ay ka mid ahaayeen xubnaha gudaha aqalka u galay aqalka shacabka soomaaliyeed oo anshax ahaan ka caagan in hub si amar la-aana gudaha loola galo iyadoo ay ciidamada ilaalada aqalka iyo sidoo kalete kuwa waardiyaha u ah xubnaha baarlamaanka iyo guddoonkaba ay caada ahaan ahayd in ay fadhiistaan bannaanka ama goobo loogu talagalay inay ku nastaan inta ay socdaan howlaha shaqada ee baarlamaanku ciidanka ayaase soo galay gudaha baarlamaanka iyada oo weliba ay hubaysnaayeen ciidamadaas soo galay gudaha baarlamaanka ayaa laysku tuurtuuray cidda mas-uulka ka ahayd ee amarka bixisay ama cidda wadatay iyo sidoo kaleete qaabka ay ku yimaadeen wararkii ugu dambeeyey ayaa xaqiijiyay in ciidamada haatan gacanta ku haya ammaanka xarunta baarlamaanka inay yihiin ciidamada amisom sarkaal sare oo amisom ka tirsan oo dalka yuganda u dhashay ayaa isagu video laga soo duubay ayaa lagu arkayay isagoo uu ka turjumayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cawad isaga oo markaasna baarlamaanka dhexdiisa sarkaalkaasi oo xubnihii ku sugnaa kula hadlayey isagoo u caddaynaya inay iyagu amisom ahaan mas-uul ka yihiin hadda wixii ka dambaysa habsami u socodka aqalka baarlamaanka soomaaliyeed iyo in si sharciga waafaqsan xubnuhu ay u dhaqmaan isaga oo xusuusiyey in baarlamaanka xubnihiisu ay danta gaar ka hormariyaan danta soomaaliyeed muuqaalkaas uu sarkaalka sare ee amisoomka ahi uu ka soo muuqday isagooo markaasna ku sugnaa gudaha xarunta baarlamaanka ee soomaaliya kulana hadlayey xubnihii baarlamaanka soomaaliya qaar ka mid a sheegayna in uu oga soo baxay jiidda hore ee dagaalka al-shabaab si uu haddaba u dejiyo ismarinwaaga ka dhex taagan labada dhinac ee xubnaha baarlamaanka aqalka soomaaliyeed muuqaalkaas ayaa haddaba taabtay dareenka dad badan oo shacaba oo ku sugan gudaha iyo dibadda taasoo laga dareemi karo baraha bulshada iyo sidoo kaleete goobaha dadku isugu yimaadaan dareenkan ayaa sida baraha bulshada qaar ka mida lagu soo bandhigay aragtidana laysku dhaafsanayay ayaa ooga dhignaa in haddaba rajadii ay qabeen bulshada soomaaliyeed ee ahayd in dowladda haatan jirta hay-adaheeda kala duwan in ay horumar ku tallaabsato shacabka soomaalidana gaadhsiiso isku filaansho dhanka daboolidda baahida jirta dhinac walbaba ha ahaatee iyada oo ay ka mid tahay in xitaa ay dhagaha u hayeen inay gaadhi doonaan wakhti ay ka maarmaan soomaali hadday yihiin joogitaanka ciidamada shisheeye oo ay u horeeyaan ciidamada amisom balse dareenka muuqaalkaasi uu ka dhignaan karo ayaa dadku u dhigeen inuu yahay inayna fari ka qodnayn hayaankii shacabka soomaalidu ay oogu jireen in soomaalidu ay maarayn karto xalinta khilaafaadka u dhaxaysa madaxda waddanka ama baahi kasta oo soo baxda iyada oo aan loo baahanin cid ajnabi ah inay ku dhex jirto si khilaafsan sarkaalkaasi amisom ee xubnahaasi baarlamaanka gudihiisa ku jiray taladii uu siiyey labada dhinac ee xubnaha baarlamaanku ee ku kala aragtida duwanaa arrimaha mooshinka jawaari ayaa waxaa dhinac walba uu maciin biday warbaahinta si ay ugu tusaan shacabka soomaaliyeed ee ay ku celcelinayeen inay matalaan si ay u tusaan in dhinacoodu uu yahay midka saxsan ayna yihiin keligood kuwa iyagu sharciga baarlamaanka iyo xeerhoosaadkiisaba dhowraya sidoo kale guddoonka baarlamaanka u kala jabay labada garab ayaa iyaguna miciin biday qabashada shirarka jaraa'id ee la isugu jawaabayey iyadoo farriimo isdhaafsan ay u tabinayeen shacabka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya iyo beesha caalamka waxaa la dhihi karaa jawiga siyaasadeed ee soomaaliya ayaa isagu u cakiran mooshinka jawaarika dhanka ah iyada oo ay jirto sida la xaqiijinayo in awoodihii sharci fulinta oo ay ugu horrayso cududii ciidanka in arrintaasi moosinku ay saamayn ku yeelatay iyada oo la sheegay in aynan keliya ahayn xarunta baarlamaanka goobaha ciidamada lasoo dhoobay balse ay jirto in dareen guud muwaadinka caadiga ah ee ku sugan muqdisho inuu dareemi karo dhaqdhaqaaqa ciidanka oo isagu sidii hore caadiga ahayd iska bedelay arrinta haatan su-aashu ay ka taagan tahay ayaa waxa ay tahay iyada oo xaaladdu ay cakiran tahay maxay noqon kartaa tallaabada xigta oo si nabada oo aan buuq ku jirin xal looga gaadhi karo mooshinka mudane jawaari ka dhanka ah oo hakiyey wax kaqabadka howlo badan oo u yaala laamaha dowladda ee kala duwan ma dhici kartaa mar kale in awood loo helo codaynta mooshinkaasi iyada oo halkaasi cod lagu kala baxayo mase dhici kartaa in uu haddaba mudane jawaari lafahaantiisu iscasilo taasoo howl fududayn u noqon karta hawsha haatan taagan mase dhici kartaa in mooshinka uu sabab u noqdo khilaaf dheer oo isagu aan istaagin oo keeni kara wax badan oo aan hadda loo toogahaynin maalmaha soo socda ayaa wax badan muujin doona